فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada barnaamijka dhugu xawareysiyadoo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah koox amxaara ah oo gabar yar ku kufsaday magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed xogta gabadha yar ee la faraxumeeye ayaan barnaamijka caawa idinkugu haynaa inta badan goobaha ganacsiga suuqa bakaaraha oo maanta la xiray ganacsatada oo ka cabanaya lacaga dheeraad ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay waxna caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa xogta fadeexad soo wajahday madaxweynaha dowladda federaalka iyo saaxiibkiisa madaale kuwaasi oo shirkado dhaqaalaha ka ururiyay dadweynaha samaystay sidoo kale barnaamijka caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee loo arkay fariintii ugu diray askari maxbuus ah oo lagu qabtay dagaalkii caad maxaa sabab u ah in ciidamada dowladda federaalka ay ka firxadaan furimaha dagaalka waxaad maqli doontaan falanqayn qodobkaasi ku aadan mid ka mida odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo faahfaahin ka bixiyey dagaallo dowladda federaalka ku jabtay oo ka dhacay gobolka mudug iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ee kusoo duulay qaybo ka mida wilaayada mudug sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saciid deni madaxweynaha maamulka puntland oo u dhaqaalo uruursanaya si uu u qaban lahaa xilka ugu sarreeya dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho xog ayaan qodobkaasi idinkaga haynaa alkataa'ib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigay isku soo bax ka dhan ah damaca habashida etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya oo ka dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan haldoorka bulshada oo abwaano ku jiraan oo kelimaad ka jeediyey isku soo baxaasi ayaad dhuuxa ku maqli doontaan dowlo socotay muddo bil ah oo loo soo xiray ganacsatada magaalada salagleh ganacsatada oo ka warramaya waxa ay faa'iidaysteen ayaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu haynaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyadoo dhammaystirna qodobka ugu horeeya aan soo qabanno magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee xabashida itoobiya xoogga ku haysato waxaa ka dhacay fal naxdi leh ka gadaal markii itoobiyaanka ay kufsadeen gabar yar oo adeeg loo diray gabadha oo xilli habeen ah ay ehelkeeda adeeg u direen ayaa koox amxaaro ah waxaay ka qabteen waddada kuwaasi oo la aaday goob aysan gabadha garanaynin sidaasi ayayna kooxda amxaarada ah gabadha ku kufsadeen gabadha oo xaalad adag ku jirta ayaa markii dambe loo yimid iyadoona ehelkeeda ay dacwoodeen ehelka gabadha ayaa waxaa lagu xiray caddayn iyadoo sidoo kale kooxdii falka dembiga ah geysatay ee etoobiyaanka ahayd ay goobta ka baxsatay maamulka soomaalida ah ee dabalifka ah ee mustafa cagjar ee uu hogaamiyo islamarkaana xabashidu dhisteen ayaan ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ka qaadin etoobiyaanka kufsiga u geystay gabadha yar ma ahan dhacdadii ugu horeysay balse marar badan ayay etoobiyaanku falal kuwan la mid ah ku kaceen
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaan aynu aadno magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maanta xarumo ganacsi oo aad u fara badan oo ku yaala suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa albaabada loo laabay ka gadaal markii ganacsada xarumahaasi lahaa ay ka gadoodeen lacago xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud maamulka gobolka banaadir ee madaali uu madaxda u yahay ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ganacsatada magaalada muqdisho waxay kusii kordhinayaan habab kala duwan kuwaasi oo ay lacago uga qaadayaan dadweynaha iyo sidoo kale ganacsatada waxaa jira qandaraas cusub oo ay hadda soo galeen xasan gurgurta iyo sidoo kale saaxiibkiisa madaale si ay lacago uga qaadaan ganacsatada magaalada muqdisho shirkad lagu magacaabo m g s softi i n c ayay qandaraaska la galeen gurgurta iyo sidoo kale madaale taasi oo lacagaha u qaadaysa dowladda xasan sheekh lacagta ay shirkadani ganacsatada ka qaadayso waa mid gebi ahaanba ka duwan midii ay qaadaysay dowladda hoose ee gobolka banaadir dowladda federaalka madaxdeeda qandaraaskan way ku kala qayb sameen maadaama lacagaha ka soo xaroonaysa aysan ahayn mid ay dhammaantooda u wada saman yihiin oo keliya ay gelayso jaabka gurgurta iyo sidoo kale madaale iyo kooxda ay wataan sagaallabaatankii bishii janaayo ee labada kun afir labaatankii qoraal ka soo baxay hanti dhowrka guud ee dowladda federaalka ayaa wuxuu ku tilmaamay sharci darro inuu yahay sharcigaasi ay soo kordhiyeen gurgurta iyo sidoo kale madaale hanti dhowrka ayaa wasaaradda maaliyadda u sheegay in sharci darro ay tahay in hantida dowladda sida canshuuraha ay qaado shirkad gaar loo leeyahay sida ku cad sharciyadda maaliyadda ee dalka waa sida uu hadalka u dhigay xogaha la helayo ayaa sheegaya in shirkadani ay tahay mid cusub oo ay leeyihiin xubno gacansaar la leh madaxda dowladda federaalka shirkadan ayaa shaqayn jirtay muddo xileedkii hore ee gurgurte هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow xawareysiyada qeybihiisa hore ayaan weli ku guda jirnaa qodobo badan ayaa inoo soo socdaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sidee ayaa loo arkay fariintii uu diray askari maxbuus ah oo lagu qabtay dagaalkii caad maxaana sabab u ah in ciidamada dowladda federaalka ay ka firxadaan furimaha dagaalka falanqeyn qodobkani ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaasheena maxamed daahir calisow iyo sidoo kale maxamed cali aadan saacadihii lasoo dhaafay mu-asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal qeyb ka ahaa weeraradii cuslaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug kuwaasoo lagu qaaday fariisimo saddex gaaraya oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaankaas qaybtan dambe ee ay baahisay al-kataa'ib ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayay xeradii saddexaad ee la xasimiyey iyo sidoo kale saanadii iyo hubkii ciidan ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen weerarkaas waxaa sidoo kale weerarkaasi lagu soo bandhigay askari maxbuusa oo ka tirsan dowladda federaalk oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha xiisaha leh ee filimka lagu baahiyey waxaa kamid ahaa fariinta uu dirayo askarigaas maxbuuska ah ee ka tirsanaa ciidanka gorgor ee ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo diray fariin muhiim ah oo ku socota askarta dowladda federaalk iyo xasan sheikh taasoo runtii qabsatay baraha bulshada qaar ka mid a dadka wax ku faafiya baraha bulshada ayaa waxa ay soo jarjareen fariinta uu dirayo askariga maxbuuska ah taasoo ay qeybo kala duwan ka dhigeen mar waxa ay baahinayeen isagoo la hadlaya ciidamada dowladda federaalka ee ku siran dagaalka rajabeelka ah ee uu xasan sheikh ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay dagaalkaasi ku le-deen kumanaan askari oo ka tirsan dowladda federaalka qeyb kale waa askariga oo la hadlaya madaxweynaha dowladda federaalka marka haddii aan isdultaag kooban ku sameyno fariinta askarigaas run ahaantii waxa ay fariintu qabsatay baraha bulshada siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay dhinacyo kala duwan ayaana falanqeynayay fariinta askariga dhanka ciidamada dowladda federaalka kuwa uu wax un caqli ah ku dambeeyo waxa ay fariintani uga dhigneed mid ay aada ugu baahi qabeen oo ay sugayeen askarigu waxa uu dirayaa fariimo dhabka hadal ah oo run ahaantii ku saabsan dagaalka sida indhala-aanta ah askartan ka tirsan dowladda federaalka ee qaarkood ciidannimadu ku cusub yihiin lagu soo geliyey dagaalka maxbuuska ka mid a ciidamada gorgor ee la qabtay waxa uu ciidamadu u sheegayaa islamarkaana uu ku waaninayaa in aysan kusoo sirmin dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee uu hogaanka u yahay xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka askarigu waxa uu ciidamada u sheegay in isaga ay ku cibro qaataan islamarkaana ay guryahooda iska joogaan oo aysan ku haraagsamin dagaalka natiijo la-aanta ah ee askarta lasoo geliyey sidoo kale waxa uu askariga maxbuuska ah la hadlay waalidiinta dhalay askarta weli u dagaalamaysa dowladda federaalka islamarkaana shidaalka looga dhigayo xamlada faashilka ah ee uu ku dhawaaqay xasan sheikh islamarkaana uu qandaraaska kaga soo qaatay reer galbeedka xubno badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo waalidiinta qudhooda oo baraha lagu baahiyey filimka daawaday islamarkaana aragtiyo kasoo dhiibanayay waxa ay sheegayaan in ciidamadii ay burbureen xasan sheikh uu haadaan ka tuuray islamarkaana uu geeyey howd cidlo ah halkaasoo ay xasuuq daran ku wajaheen meydhadkoodana si foolxun loogu soo gudbiyey eheladooda qaarkood waxa ay aada uga shallaynayeen ciidamadii halkaasi ku baaba-ay iyo macno darada ay ku dhinteen halka kuwo kale oo ka faa-iideysanaya hadalka askariga maxbuuska ahna ay sheegeen inay go-aan ku gaareen in ciidamada ay kala baxaan dowladda federaalka si aysan ugu baabi-in haadaanta uu ciidanku ku ridayo xasan sheikh haddii aan dhan kale ka fiirino fariinta askariga maxbuuska ah ee ka tirsan ciidanka gorgor ee ay gacanta ku dhigan mujaahidiinta al-shabaab waxa uu si toos ah ula hadlayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh isagoo u sheegaya in askarta uu ka daayo hadallada beenta iyo marin habaabinta ah ee uu kusoo dagaalgelinayo islamarkaana uu ku hurinayo dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu askarigu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu ubadkiisu dibadda u dirsaday dhalinyaro soomaali ah oo ay waalidiin kala dhaleenna uu ku hurinayo dagaalka uu qandaraaska iyo sandareerta kaga soo qaatay reer galbeedka isla qodobkan dadku aad ayay u falanqeeyeen aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibteen waxa ay ku raaceen hadalkiisa ah in xasan sheikh uu usoo dhigtay inuu baabi'iyo dhalinyarada tusaalayaasha ay usoo qaateenna waxaa ka mid ah in ciidanka oo badankood ahaa kuwo lasoo qasbay qaarkood siyaabo kala duwan ciidanka loogu soo daray oo markii horeba been loo sheegay oo inay waxbarasho dalka dibaddiisa u aadayaan ama wadamo kale ay askar ka noqonayaan lagu soo xerogeliyey kadibna sidaasi uu dagaalkan muddada qaatay xasan sheikh ugu soo geliyey ciidanka xitaa siyaasiyiin iyo xubno kale oo horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ayaa askariga la qabay fariinta uu u diray madaxweynaha dowladda federaalka qaarkood oo wax ku dhisanaya khasaaraha iyo baaba-a ciidamada dowladda federaalka ku gaaray gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in waxa dhacay ay musiibo tahay ciidankii ay baaba-een oo wax aan micno lahayn ay ka hareen waxa soo socdana ay tahay musiibo ku habsata dowladda federaalka xaqiiqadeedana ay ka wada dharagsan yihiin balse ay iska indhatirayaan fariinta uu askarigan u diray madaxweynaha dowladda federaalka ma ahan tii ugu horreysay uu askari maxbuus ah u diro xasan sheikh waxaan la soconnaa in dagaalkii masagawaay mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay uu isna fariin nuucan oo kale ah u diray xasan sheekh maxamuud isagoo u sheegay in ciidanka uu ka daayo beenta uu kusoo dagaalgelinayo wixii uu indhihiisa ku arkayna ay ahaayeen wax ka duwan wixii lagu soo dagaalgeliyey ee uu ugu khudbeeyey xasan sheekh dagaalkii coos weyne mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay isna waxa uu diray fariin qeyb ka mid a oo uu kula hadlay madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku wargeliyey in marin habaabinta laga dhaafo ciidanka dowladda oo qarin weysay fadeexadii halkaasi ka dhacdayna u sheegay in haddii ay wax u tarayso ay kasoo furato gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku sugan xeradii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka isku soo wada duub oo muuqaalkii ugu dambeeyey ee ay baahisay al-kataa'ib ayaa ahaa mid hadalhayn badan dhaliyey oo run ahaantii dhabarjab ku ah dowladda federaalka muuqaalka ayaana si wanaagsan ugu faafay baraha bulshada iyadoona ay daawadeen dad aad u badan fariimaha uu dirayo ayayna dadku sheegayaan inay yihiin kuwo quus ku ah dowladda federaalka maadaama ay indheheeda ku arkayso xaqiiqada qaraar iyo fashilka uu kusoo dhammaanayo dagaalka aan natiijada lahayn ee ay kula jiraan ku dhaqanka shareecada islaamka maxamed daahir dhankaaga filimkan waxaa ka muuqda askar ka firxanaysa goobaha dagaalka maxaa sababa in askarta dowladda federaalka mar walba sidan loo baacsado waad mahadsan tahay maxamed ciise een ciidamada dowladda sidaad og tahay waa askar qaybo kala duwan isugu jira oo aanan lahayn mabda ay u dagaalamaan oo ay u dhintaan waa askar badankooda ka yimid mooryaantii dagaal oogayaasha ee dhibaatada ba'an ku hayay ummadda soomaaliyeed waa askar sharaftooda iyo diintaba siistay qaad iyo sigaar iyo shilimaad yar maadaama asalkooda uu ahaa dad diinta ku dhashay haddana waxa ay raaceen waddadii shayddaanka ee uu kula walaaleeyey maraykanka iyo xulfadiisa maxamedow waa ciidamo lagu soo dagaalgeliyo maraykanka ayaa idinla jira idin ilaalinaya oo al-shabaab ma soo dhowaan karaan saldhigyadiina oo dushooda ayaana dul taagan yahay diyaaradaha duulila'aanta maraykanka isugu jira kuwa gantaalaha qaada iyo kuwa kaamirooyinka casriga ah ay ku xiran yihiin ee basaaska ah ayaa idiin ilaalinaya marka ciidamo caqiidadaasi aaminsan weeye iyagoo og haddii ay ku dhintaan waddada ay hayaan inay khasaare adduun iyo mid aakhiraba ku sugan yihiin iyagoo og inay maraykanka isku haleeyeen oo ay allah isan raaligelin iyagoo ka warhaya oo garwaaqsan inay ka dhex baxeen bulshadii maadaama ay hantidii bani aadamka iyo naftoodaba ay ka nabadgeli weyday iyagoo dareensan asxaab badan oo kusaf ahaa inay ku baxeen gacanta al-shabaab weliba ay ka soo muuqdeen kaamirada al-kataa'ib iyagoo qaab xun u dhintay oo ay ka dul shanqartay rasaasta mujaahidiinta taasina waxa ay durbadiiba sababaysaa inay cagta furaan oo ay u cararaan sidii arig weer galay waa ciidan maalin kasta furuumaha kala kulmaya jab waa ciidan goob weliba oo la isku fara saaro uga soo cararaya abaanduulayaashoodii geesyada ay u arkayeen waa askar marka ay furuumaha ku sugan yihiin iyagoo fiigsan geerida lasoo hor istaajiyey oo mid kasta cabsi ayaa lagu saliday waa uu qoobgariirayaa waa ciidan hawadooda ay hogaamiso oo aan ku shaqayn kala dambayn iyo ismaqal halka ciidanka ka soo horjeeda ay yihiin ciidan geeri ku ballamay oo jidka allah ku dagaalamaya madaxdooda addeeca oo maqla iyagoo taasi u arka mid ku hogaaminaysa inay guulaystaan waa askar aragti gaaban oo aan meel fog wax ka fiirin mana u kala cadda ujeeddada iyo hadafka ay leeyihiin waxa ay wataan ciidanka dowladda oo ay u dagaalamayaan dastuur ay rabaan inay dadka ku tulaan oo ciddii kasoo horjeesatana lagu shabadeeyo inay argagixsan yihiin iyagoo kadib banaysanaya dhiigga sharafta iyo maalka muslimiinta ku nool meelaha ay qabsadaan dhanka kale ciidankaasi waxa ay wajahayaan oo kasoo horjeeda ciidan aragtidiisu ay fog tahay oo khiirada waxba ku qiimayn waxay aaminsan yihiin in muslimiintu ay guulaysanayaan markay allah runta u sheegaan waxa ay aaminsan yihiin in adduun uusan sidan iska ahaan doonin oo kitaabka allah uu saamaynayo loogana talin doono adduunka idin waa dhallinyaro loo akhriyey siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo hayaankii dheeraa ee guul iyo jab lahaa loona soo maray inay sara marto diinta islaamka maxamed ciise oo ciidanka dowladda federaalka waa askar dabada laga riixayo oo laga rabo guul deg deg ah oo aan la sawiran waxa dhici karaya marka ciidamada la geeyo dhul aysan aqoonin kuna sabri karin wax tacaamul ah iyo isfahan ah uusan kala dhexin bulshada ay dul degeen gees kale waxaa kasoo jeeda ciidan ka tirsan xarakatu shabaab mujaahidiin muddo bay deganaayeen oo ay la noolaayeen dadka waxa ay barteen dabeecadaha dadka dhulka iyo cimiladooda waa dad ay ka go'an tahay inay gaajo dhaxan iyo wax kasta oo duruufta ah ay ku dhabar adeegaan sababo kale oo ciidamada dowladda federaalka ay kaga firxanayaan furumaha dagaalka waa inaysan wax kalsooni ah isku qabin dhammaantooda qabaa'ilo kala duwan bay kasoo jeedaan four bonty five wax la yidhaah ayay ku dhisan yihiin mid weliba marka dagaalku uu dhaco waxa ugu horeeya ee hamigiis kusoo dhacay waxa ay tahay inaanan meesha looga tegin cagta ayuu furayaa geeska kale waa ciidan gadoodsan oo mushaar ku shaqeeya haddii mushaarka ay waayaanna furmaha waa ay ka baxayaan hadda sida taaganba oo maalmaha soo aadan waxaa la rajeynayaa in gobolada galgaduud iyo mudug isbedelo waaweyn ay ka dhacaan oo meelo badan ay ka baxaan maxamedow ciidamadii ugu dambeeyey ee ka firxday caad kuwo badan waa la xirxiray kuwo badanna waa ay dhuumaalaysanayaan ciidanka la xiray saraakiishooda iyaga ayaa furmaha ka soo saaray qaarkood lama qaban sidoo kale ciidamada in la xirxiray ujeedka loo xiray waxa ay tahay in lagu cabsigeliyo ciidamada dowladda federaalka ee furumaha ku sugan oo loo sawiro haddii iyaguna ay kasoo baxaan furumaha dagaalka oo ay al-shabaab kasoo cararaan in iyaguna wadadan oo kale ay marayaan oo la xirayo oo xabsi loo taxaabayo laakiin xaqiiqda taa waa ay ka duwan taha oo ciidanka furumaha laguma hayin karo rasaasta mujaahidiinta ka imaanaysa ayaa sababaysa inay farxadaan maalin kasta waxaad arkaysaa askari bursanaya oo cirsanaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo aad u badan ood kaamirada alkataa'ib ay soo qabanayso ogow talada ku darsan maxamedow filmaanta waa ay daawadaan ciidamada waxyaabaha ugu badan ay saameynaya taa ayaa ka mid ah inay cararaan oo waxay arkayaan ciidanka jabaya oo dowladda federaalka kuwoodii gorgor lagu tilmaamaya inay ciidan khibrad leeyihiin oo dowladda federaalka ciidankooda ay u sareeyaan dhanka tababarka turkidu ay tababareen iyagii ayaa saas u jabaya oo loo ciirsanaya marka kuwa kale ay ku tusaal qaadanayaan taa ayaana keenaysa inay furmaha ka cararaan maxamedow marka si loo fiiriyo qadiyadan taagan ee soo korortay ee furmaha ciidanka ka cararaya ee sawirada alkataa'ib muuqaalada la baahinayo marka si loo eego waxa ay shabahdaa afghanistan afghanistan maraykanka marka uu ka baxayay ka hor sanad ka hor duulaan buu qaaday oo in ka badan boqol iyo konton kun oo askari oo military boolis sirdoon leh ayaa la soo ururiyey la qalabeeyey mushaar la siiyey ballanqaadyo kala duwan loo sameeyey waxa ay ku duuleen wilaayaadka islaamiga ah ee afghanistan ujeedku waxa uu ahaa in haddii ay guulaystaan maraykanku uu afghanistan ku wareejiyey dowladdii ka dhisneed sidaasina looga takhaluso taalibaan haddii ay fashilmaanna ay ku guuldareystaan maraykanku uu gacanta taago waana ay dhacday oo ciidankii hal sano kadib waxa uu bilaabay inuu kaabuul kusoo laabto oo uu soo cararo oo uu jabo oo ay furmaha baneeyaan oo isdhiibaan kaabuul markii la isugu yimaadana maraykanku waa uu ka baxay oo afghanistan oo uu isaga cararay taalibaanna faraha ayuu ka qaaday tii oo kale ayaa hadda soomaaliya kasoo ifbaxaysa oo siyaasiyiin badan hore ay kaga digayeen hadda furmaha waa lagu duulay xooggii dhan waa la isugu geeyey ciidamadii la tababaray oo meel kasta laga keenay kuwii turkiyada kuwii imaaraadka tababaray kuwii uganda ay tababartay kuwii etoobiya ay soo tababartay kuwii eritrea lagu soo tababaray bar waxaasoo idil waa ay jabeen waa ay geeriyoodeen waa ay kala carareen marka afghanistan soomaaliya baa xigta baa la leeyahay marka loo eego sida ay wax u socdaan iyo xaaladda taagan iyo ciidamada furmaha ka baxaya aan halkaa uga gudubno falanqayntaas dhanka kale mid ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa wuxuu faahfaahiyey dagaalo dowladda federaalka lagu jebiyey oo ka dhacay mudug iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin ciidamadii dowladda ee kusoo duulay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee mudug nabadoon samatar oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaa wareystay wariyaheena maxamed ciise haddii aan ka warbixiyo dagaaladii ka dhacay mudug maadaama anugu hadda xagga mudug aan maaragtay aada uga warqabo xaaladooda iyo sida ay tahay mudug dagaalo fara badan baa ka dhacay dagaalkii ugu dambeeyey oo ka dhacay waaqacadii ugu dambeysana waxay ka dhacday meesha la yidhaha shabeelow waxaa ka horreeyay caad bishaan rajab ee ka dhacda dagaal oo ka dhacay maalin arbaca ah meeshaas waxaa ku dhintay dad ka badan laba boqol ayaa uga dhimatay dagaalkana iyaga ayaa soo qaaday oo waxay yidhaahdeen waxaan cirib tiraynaa oo hadda aan ku daba jirnaa shabaab firdhadkoodii laakiin ilaahay subxaana watacaala ma dhihin iyagaa laakiin ismoodsiiyey barnaamijkaas iyagaa doonayey maaragta inay ku afgoboodsadaan iyagaa doonayay inay ummadda ku qalqaliyaan meesha labada boqol iyo xoogaagu ku dhimatay hubka laga helana kullit waa lasoo bandhigay oo waxaa soo bandhigay alkataa'ib ilaahay subxaana watacaala khayr ha siiyo maadaama ay maaragta ummadda la wadaagayaan oo ummadda tusayaan oo indhow yihiin si u arkaan ummaddu waxaa jira iyo waxa loo sheegaya farqiga u dhexey dagaalka kaleeto wuxuu ahaa wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo qaraweyn oo camaare iyo aad u dhexaysa ayuu dagaalka kale ka dhacay waa meesha uu ku dhintay taliyihii ciidamada suulnuug meesha uu ku dhintay halka ayuu ka dhacay shan nin ayay meesha uga tageen shantiina qalfooftoodiiba ilaa hadda meesha taal dagaalka afaraad wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo hareeri farax ayuu ka dhacay halka markii uu ka dhacana waxay uga tageen soddon iyo afar ayay uga tageen meyda konton iyo kowna dhimashada ayaa ahay intigalada way qaateen halkiibuu yaalla isagoo qalfoofa dagaalka kaleeto oo shanaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo waxaa la yidhaahdaa yacgoos gaariga towg ah meesha looga gubay weeye toddoba ayaa halkaa looga dilay laba iyo tobanna waa looga dhaco way ka carareen gaarigaa towgana meesha looga gubay dagaalka lixaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo gaday gaday dagaalka ka dhacay waa tii looga dilay sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo toddobada markii laga dilay say u carareen way soo laaba diideen dhaawacuna inta wuu ka badnaa bacdayna dagaalka sideedaad wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo sirgo sirgo markii uu ka dhacay waxaa looga dilay saddex ninaa looga dilay toddobana waa looga dhaawacay nimankaasu mushrikiin iyo murtadiin isku jiray ahayn ciidan huwan ah ciidanka huwantaa way jabeen marka ay jabeenna ilaahay fadligii xaaladdu halkaa marka ay marayso meesha la yidhaahdo shabeelow oo lagu galay lagu baabi'iyey orodka ay ka ordeen wisil ayagoo kala dhintay oo diriray oo dagaalay oo midba meel aaday ayay ka tageen oo iscaayaya nimanka la yidhaahdo bangaraaf waxay aadeen gaalkacyo sida warkeeda aan ku helayno gaalkacyay aadeen iyo kuwo kaloo raacay iyagoo diriray oo waxba ayna iskugu dhaqnayn kuwa horeeto aad ka jabay aad marka ay ka jabeen duurkay ku yaaceen duurka markay ku yaaceen meel leera ceelhuuray tageen waddada waxay mareen burug iyo u dhaxaysa ceel cabdi ayay mareen kuwo kaleetona waxay mareen wadada la yiraahdo iyadana waxaa la yidhaahdaa jiracle jidka jiracley mareen waxay tageen qosoltire kuwaasuna ceelhuur bay tageen ceelhuur kuwa tege laba kala noqdeen qolay gabdhaaley la laabteen oo waxay aadeen meesha la yidhahdo goryaale iyo waxay aadeen iyo meesha la yidhahdo waable kuwa kaleetona waxay aadeen iyaguna ceelhuuray tageen iyagoo dhaawac iyo meydba wata dhaawac iyo meydkii dhinac xardheeray la aadeen kuwa kaleeto waxay iskugu tageen qosoltire qosoltire markay isugu tageenna kuwaas halkaas ka baxeen kuwa kale si u joogeen habqankooda loo ururinayo kole meesha ugu yimaadeen koob iyo labaatanaad ninka haysta cabdi salaad ayaa wuxuu ugu yimid goryaale way ka diideen laaban mayna yareen meydka aan dooni way ka diideen macnaawiyaadkaa ka dhintay macnaoodma ka dhintoo ilaahay jebiyey subxaana watacaala mujaahidiintana ilaahay garabkood galo ilaahay guul siiyey markaa kabacdina way diideen marka ay diideenna meeshuu u fariistay wuu ururiyey saddex maalmood buu ururinayey saddex maalmood markuu ururinayey wuxuu ururiyaaba baawur leylooyina ayay kireysteen waa dhaceen xamar u kahaysteen baawurtaas xamar baa qaar la geeyey kuwa badday mareen badda wixii maray iyo wixii biriga maraba waxaa la geeyey xamar xamar markay tageenna saraakiishii kuwii maaragtay ciidanka hogaaminayey oo noolaa iyo kuwii kaleeto oo saraakiis hoosaadkii kulligood waa la xiray maxkamadan lasoo saarayabaale midda kale kuwii kaleetona waxay mareen wisilay tageen wisil waa lagu xirxiray qaar dhexday ka baxeen waxay tageen dhuusamareeb iyo cadaado waa lagu xiray labadaba sida aanu la soconno intii ugu dambeysana hadda meelaha ay ku sugan yihiin liqliqad weeyaan oo dadkii wuxuu ku aftaxolaysanayaan shalay guryaha ay ka bixinayeen oo lahayeen guryaha nooga baxa annagaa degayna guryaha saraha ah roobkii markuu da-ayey oo ilmihii ilmahooda bannaanka u bixiyeen dadkiiba maanta waxay ku aftaxolaysanayaan walaalihiinaan nahay magaaladan wada difaacanaynaa magaaladan wada leenahay inaan nala difaacdin magaalada oon joogno difaacnaan rabnaa ayay maantadan ku aftaxolaysanaan dadki dadkuna aamus ayay jawaab uga dhigeen sida aan la soconno marka waxaan leenahay xasanow waad soo hungowday waxaadna aragtay warbixinta uu sii daayey wiilka maxbuuska ee lahay ee caad lagu qabtay runtuna waa midda uu sheegayo beentuna waa midda aad sheegaysid waxaan aragnay kulanajiis oo ka mid ba- baarlamaankaaga ka mid ah waxa uu sheegayaana run weeye waxa aad sheegaysaana been wey labada nin oo kugu haysataah waa laba nin oo maamulkaaga ka tirsan midna askari yahay midna nin mas-uula uu yahay oo mas-uuliyada sheeganaya oo baarlamaan sheeganaya mar hadalkaaga u fiirso oo kee run ah runta waxay soomaalida ugu mahmaahdaa waxaa beenta lagu raadiyaa run luka go'an runta beenta midda ugu dheeraysa run luka go'an baa lagu raadiya ayay soomaalida ugu mahmaahdaa En, adiga ra'yi kaa ah iyo dadnimo taa ah iyo deeq kaa ana weerarkan kuma wadid waxaad ku wadona waa ogsoonna waanu ogsoonna waxaad ku wadid maraykankana maanta waxaa gacan u ah iyo garab iyo gaashaan iyo sokeeye xasan sheikh iyo nimanka baarlamaankiisa ku jira iyo dowladdiisoo dhan ayaa garab iyo gaashaan u ah waxay wax ku fulinayaan awooddii ku fulinayaanna waa gacmahooda ayay shisheeyuhu nugu dilayaan mana dareemi karaan ninbaa marka wuxuu yidhi ma macaansan karo ruux maskax yar miid ab waan shubaya ma muraayad baan ku hordhigaa kii masale gaaban xasan waa masale gaab waa nin maangaab oo caqli gaab ah waa nin jinni soo rartay jinni buu u raran yahay ciddii u raranyana ma garanayo waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee idhegayso doona waxaan leeyahay inay ummadda soomaaliyeed xasan ka haraan xasan meesha uu ku wadaahi waa dab weeyaan dab heedaan ku shidan buu ku wadaa heedaantaasuna jahanabay u dalooshaa dadka waxaan leeyahay xasan ka jooga wiilashiisana wiilashiinana ka ceshada waxaan kaleeto aan baaq u dirayaa odayaasha iyo waxgaradka iyo culummada banaadir iyo gobollada dhexe dadka caqliga u saaxiibka ah war horaanu maaragtay annagu ninkan iskaga celinayay asagoo kale waa hogaam- hogaamiye kooxeed casriya sagaalkii hogaamiye kooxeed baan dhulka dhignay dhammankoodan dhulka seexinay burundi iyo ugandhays ayaan walaalayaal waddanka waxaan ku qasabnay inay xarya ku aruuraan ayaan ku qasabnay haddana ay bixi rabaan oo la leeyahay afar kun baa baxaysa bisha kale kowdeeda bishaana saddex kun baa baxday ayagoo duburjeediisay cararayaan nin baana ka gebiyo wuxuu yidhi markuu ka hadlayey ayuu wuxuu yidhi kursiisa keeb baa la tegey kirishtankuu keenay kufrigii wuxuu kaydsadaa koobka loo daray koobley kaniindootay baa koodka wada qaaday kurkaa laga jaro waa kuwa kaadka wada yaalla kariinkuu karaamee kuwa kirishtan kaa laayey ugandhana ha kurkursadeen saa dambaan kedine kay awowgii koofiga horena kibirkan u eeday kibiruu ba waa wixii ibliiska horaha u rogay burundiba waxaa loo kambala koolkii u galay haddii uu sokoon kaba imaan lama kurbeeyeene kiiskau galaa loo qabtiye eedduu kaydsaday sida karargu baa loogu shuba kul rasaaseede maar baa keliyaha lagala dhacay ayaduu keensaday ugandhana ha kuurkuursadeen saa dambaan kedin kufrigii xarbiya waa naqaankaarta loo dilay kismaayona kabtay saarantoo waa la kululayn kinyana kor baan uga iman sida kuruuskii kambalana kadeed baan ku ridi kaydka gaalada kululaatay xaajadu ninkii kirishtanaa mooge kufrigii islaam soo damca koo dardaran wey wuxuu yidhi marka kinyay kablayntay la eed kaara guradkii kufaarowga kooraysan iyo kooyal daba taagan kirishtaanka koofida birtaayo koorka loo geliyey kariinkaa inoo qoro kufriga kaydka aga yaalla kumnaan kufaaroo kinsiyo kinya laga keenay kedadii kolkii lagu riday keebka lagu boobay kayntay ku yaaceen sida ari kaliil jooga korkaa laga ugaarsaday kolkii kaarta loo degay koodkaa la wada qaadayo waa la wada koobay kibir jabi waa kii ku dhacay iyada koorta leh kirishtaan kariinku ka yarka casir ma'kuul marka waxaan leenahay dadkan soomaaliyeed war miyaydna arkin xaryaha lagu ooday burundi iyo ugandhays miyaydnan arkin sida la yeelay miyaydna arkin inta lasoo bandhigay oo xaryo la xasmiyey war wiilashiinnu ma burundi iyo ugandhays iyo baalkii dhihi jiri kenya iyo etoobiya ka adadag yihiin war wiilasheenna ceshada oo dadkiina la hadla oo danyuuseen ha noqoninoo gabdhihiinna ceshada oo ha noqonina ee, baalkii waalid caasi ah oo ilmihiinna shareecada ilaahay maarata ku dabaqa shareecada ilaahay u sheega shareecada ilaahay saan kuma ogola ilmaha dhah hadda ka horna nimanka meeshan macwisleyda iyo waxa la yidhahda markii la qooshaye la qoolayey oo dadka maarata majaniiqa lagu xiraya naarta geynaya ku ridaya ayaan ka hadlo waxaan idhi hallay gabay habeen iyo dharaan inaan ku haasaawo heellada inaan tiriyo oon hubanti faalloodo oo haaweyda gaalada horka aan hadalla gaarsiiyo hawe male haraadiga kufriga kii ka hari waaye hawe male habeen dumay ninkii maalinta u haysta hawe male ninkii diinta horay oo kufriga habtay sida xasan oo kale kufrigiina wuu qaatay shareecada ilaahayna wuu hororay haa xasan iyo dowladdiisa iyo waxa la midka ah habar wacadka gaalada kufriga horarka soo duulay horimaa hurdadii diiday oo xarig ku heetaysan horimaa hubkii laga dhigo howlgalladii diiday horimaa hagaagsaday sida haranka igaay qolaaba iska tagtaba halyeeyada islaamku kufrigu waa hinqanayaaye Waa- hadafkeenu waa inaan kufriga hor cajiirsiino humuumteennu waa inaan haddigii nebiga haynahay hagaageennu waa inaan diinta horan horumar gaarsiino ee halyeeyada haddeer kaca kufriga holiba maayaane haddigii rasuulkay hayaan taa anaa hubay hambalyaan u diraya ragga heere gaalada ee wuxuu yidhi hadafxumaha gaalada horkee ee hunguri qaaday haddii uu hiiliyo hiiliyo hadafka uu seego haddii gaal hawaasena ka yimid uu hiiliya gacal siiyo haddigii rasuulkana hadduu hiifo oo hororo haddii gaalkii huurada lahaa uu haybsho gurigiisii hooyaalo gaba iyo haddii heello lagu qaado hadaf xume xageebaad ku waray adaa hooyadaa dilay soomaaliya waxaan leeyahay wiilkii doonaya inuu diriro xabad rid yaqaano ragahow yaa waxaa laga rabaa soomaaliya baddeediiyo horor lagu yahay birigeediibaa hore loo haystay etoobiya ood walaal ka dhigateeno xasan yiri waa walaalaheen sagaashankii wixii ka horreeyana waa la tirtiray haddeer wixii soo jiray nimankii soo halgemay oo halgamayaashii axmed gurey ninka leeriseed maxaa cabdulla xasan sheekh xasan barsane kulligood wixii soo jihaadoo dhan bucran baacuran weeyaan war ma ka yeelaynaa inay warkaasu run yahay xasan ma u rumaynayna u rumayn mayno ilaahay subxaanahu watacaalana beenu u sheega dadkana beenu u sheega naftiisana beenu u sheega waa tahay maadaamaad ka mid tahay nabadoonada gobolka mudug qabaa'ilka ku dhaqan mudug ugu dambeyn maxaad u jeedin lahayd maxaad u sheegi lahayd maxaad halkan uga dhaafi lahayd oo fariina waxaan uga dhaafayaa halkan qabaa'elaad badan oo simirdhexda ayaa jira qabaa'elaadkaas simirdhexda waad u jeedaan waa duburjeedis nimankii murtadiinta ah yimid iyo gaalidii dusha ka taageeraysay daroonista way indhabeeshay yaa helikobtaradiina way dhaqaaqi waayoon dhaqaaqwaa ku dhacay waxaan idin leeyahay nimanyow niman dhaandabagaalle arkaatiin dhaandabagaalle marka jilaalka darani jiro dhaandabagaalle waxa la yidhahda dadku biyo u maleeyaan ilmuhu ku sirmaan baa jira sidii ilmihii aad u siranteen dadaan garanayo iyo dadaanan garanayma waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena subxaana watacaala oo ilaahay usoo laabta waxaan leeyahay isu soo dhiiba shareecada cid kale isku dhiibinina shareecada isu soo dhiiba kitaabka ilaahay usoo laabta badbaadadiinna asagay ku jirtaa noloshiinna adduun iyo aakhiro asagay ku jirtaa بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waaha dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan isla soo gaarnay magaalada salagle ee gobolka jubbada dhexe waxaa dhowaan lagu soo xiray dowro sharci ah taasoo muddo ku dhow soddon maalin loo qabtay ganacsatada guud ahaan magaalada salagle gunaanadka dowladda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay iyo sidoo kale waxgaradka magaalada waxaan ku horumaraynaa qaar ka mid ah dadkii ganacsatada ee dowladda loo qabtay waxay ka waramayaan waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladda loo qabtay oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ah ee cabdiraxmaan ibnu cawf magacii waxaa weeye macalin cali xuseen macalin xasan waa tahay macalin cali dowladii socotay labaatan iyo shanta cishe ee loogu magacdaray cabdiraxmaan ibnu cawf duruustii lagu qaatay maxaa ka mid ahaa duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah kitaabul beyc si fiican buuna ku dhammaaday muddo labaatan iyo shan beriin ugu socday aad baana wax looga faa'iiday marka dowladda yaa loo qabtay yaana soo qabanqaabiyey dowladda waxaa loo qabtay ganacsatada salagle dadka soo qabanqaabayeen waxaa weeye walaayada salagle soo dhowaadna marka hore inoo sheeg magacaaga abuu cali isaaq aadan ayaa la yidhahdaa magacayga waa tahay abuu cali waxaa ka mid tahay ganacsatada ku dhaqan deegaanka salagle waxaa soo socotay dowro labaatan iyo shan cisho socotay adiga ka abuu cali ahaan maxaa si gooni ah ooga faa'iiday dowradaas bismillaah alxamdu lilahi tana wasalaamu calaa rasuulilah muxsinow markaad kelmaddaa i weydiisay maasha allah jazaaka allahu khayr aljazaa waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maadaama dowladda dowlad maxaa la dhihi jiray ay tahay loo maga lagu magac daray cabdiraxmaan ibnu cawf ee dowladaasoo ah dowlad muhiim ah uhiya ganacsatada degmada salagle ragga ganacsatada ayaan ka mid ahay waxyaalo badanaan ka faa'iidnay haddaysan garanaynin ganacsiga qaabkiisa ma ku ganacsan karo ee qofka bini aadanka ah waxna ma kala wadi karo laakiin alxamdulilah uma alxamdulilah awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa thaaniyan wilaayada ayaan u mahad celinaynaa markaa kadib iyo idaacadda alfurqaan ee warbaahinta hadda saaka maanta nala joogto ee aanu ku jirno masjid huda dowraa dhammaatay waxaa lagu qaatay kutub kala duwan focuskana lagu saarayey majaalka aad ku jirtaan ee ganacsiga ama beyca ah maxaa kuu qorshaysan adiga ka abuu cali ahaan dowladan ka gadaal niyow alxamdulilah uma alxamdulilah waxaa ii qorshaysan dowladan kadib waxaan ka rajaynaynaa wilaayada degmada salagle mar walba iyo mar walbo barnaamijkan ayaan laga fariisanin loo istaago waayo ummadda ayaa muhiim u tahay waa maxaa la dhihi jiray indhaha ummadda waaye ninka hadduusan wax u kala baxsaneen xalaashii iyo xaaraanta uusan kala garanaynin waxba ma ganacsan karo ima laakiin haddii qofka lagu celceliyo waxyaalo badana usoo fa'iidaayo ummaddii maxaa la dhihi jiray naxariistii baa imaanayso ee waxaa imaanaya xoolihii maxaa la dhihi jiray lagu shaqaynayay ee ilaahay subxaana wa tacaala xalaal ka dhigaayo haddii laakiin waxba aadan garanaynin maanta xoolihii aan keenay maxaa la dhihi jiray baashii laga keenay oo aan galabta dhaar walaalka ugu qaato xoolihii ilaahay ma barakeenayo barakada ka tegayso waxyaalo badana maxaa la dhihi jiray jahliga ayaa looga baxaa maxaa la dhihi jiray in wax la barto muhiim oo cad oo maxaa la dhihi jiray dowladan waxaan ka rajaynaya walaad waxaan leeyahay barnaamijka aan laga fariisanin ha lagu soo celceliyo oo mar walba mar walba anna halana dhiirigeliyo waa tahay waxaa jira dadka qaar ee suuqa ku jira waxay ku andacotaa in aynan wakhti haynin oo aynan wax baran karin sidoo kale carabkooda uu cuslaaday dadkaas maxaad ku leedahay maxaa la gudboon waxaa waaye qaacido qaldan ee aad qaadatiin baan leeyahay waayo saxaabadii oo nebiga sal alla alay slam uu la joogay toddobaatan jir lixdan jir siddeetan jir ayay qur-aanku ku dhammeeyeen wamaca daalika maanta dadka meeshaan laiskugu keenaya lixdan jir baa u weyn ninku yarna waa shan iyo toban jir qaacidadaas waa qaacido qaldan waxaa idin leeyahay ee waxbarta shay walban haddii lagu celceliyo musel baa laga gaaraa macnaha waayo waxaan u leeyahay calaashaan qofkan qalbigaan aad arkayso oo adag wax geyla waxaa ku jirto adduunyo iyo maxaa la jiro buuqdi iyo qabiil iyo waxaan loo joogna ku jiro waxaasaa ka seefgaraysmaya ee waxaan leeyahay walaalahay waxaan leeyahay waxaas wax qaacido qaldan weeye qaacidadaas ka leexda ee kitaabka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay diintiisa barta ilaahay baa maxaa la dhihi jiray xaggiisa ugu dhowaada maalin walba haddaad qur-aan akhriso oo ilaahay subxaana ilaahay ii fududay aad tiraahda ilaahay wuu kuu fududaynaya waxaan leeyahay qaacidadaas way qaldan tahay ha laga baxo ee maxaa la dhihi jiray ku celcelin bay rabtaa hal xadiid maalinta qaado laba qaado saddex qaado ilaahay baa qalbigaaga kuu furi annagana waan kuu ducaynaynaa ugu dambayntii dowladan cabdiraxmaan bin cawf ee hadda idiin soo dhammaatay ku dhowaad bishana socotay ma dowladii ugu horreysay ganacsatada loo qabtaa mise juhuud kale iyo dowraad kaleo ka horreeyaa jira dowraad ka horreeya ayaa jiro oo fara badan ilaahay qaar ha siiyee aad baa kitaabadan loogu soo celiyay hadda wax ku eg maaha in badan baana la sii dowlada waayo laakiin waxaan rajaynaynaa maalin maali hadda maanta maalinta hore waan ka fiicannahay waxaan rajaynaya midaan middan noo qabtana inaan kasii fiicno manasal fiican aan gaarno ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala toddobada ilahay harkiisa harsanayso naga mandhigo oo sabcatu yudilluhum allahu fii dilli yowmin laa dilin ilaa dilluhum waxaa ka mid eh rajulun qalbun mucallaqun bilmasjidi haddii qalbigaan masaajidka uu ku xihan yahay ilaahay subxaana wa tacaala wax walbuu noo fududaynayaa baashan hana lagu soo celceliyo annagan dhiirigelin bay noo tahay soo dhowow marka hore magacaaga inoogu bilow adigoo mahadsan bismillahi waan dhowahay magacaydana waa maxamed fiile axmed maxamed fiile axmed waxaad ka mid tahay ganacsatada ku dhaqan deegaanka salagle maantana waxaad ka mid ahayd ardadii ka faa'iidaysatay dowladda cabdiraxmaan bin cawf ee socotay muddada bisha ku dhow dowladda maxaa si khaas ah diiradda loogu saarayay jasaak allahu khayr waad mahadsantahay allah ku barakeeyo dowladdu hadhashay iska diinaya maxaan ku dhahay ahayd kitaabo waaweyn oo sidaas ahoo sida kitaabada maxaa ku dhaha weynaha oo kaleeto ama riyaal ha noqdo ama buluuq ha noqdo ama maxaa ku dhaha kaanta kale ha noqdo ama cimdo ha noqdo ama sunnanta ha noqdo maxaa ku dhaha ma ahayn dowriya iska kooban bay ahayd dowladaasoo markay qaadan karaan qof walba uu qaadan karo sida maxaa ku dhaha haddii harqaalida maxaa ku dhaha ay yihiin oo kaleeto ganacsiga maxaa ku dhaha xubnihiisa kala duwan qofkaas sadaqad yar maxaa ku dhaha joogo kaleeto kii maxaa ku dhaha miis yar maxaa ku dhaha u furiya oo kaleeto qofku wax u ballaaban yihiin qofkan maxaa ku dhaha wax u ballaabaneenba dowlad marka ay qaadan karaan bay ahayd sidaasaana marka duaa la yirahdo yaa dowladda maxaa ku dhaha qaabkeedii u ahaa sidaasaa loogu qabtay kitaabka yar maxaa ku dhahay buyuuc yarka maxaa ku dhahay axkaamta kulli kulmanahayna sidaasaa loogu doortay insha allah biilin karim sidii ay wax walba ay u qaataan qof walba maxaa ku dhaha wax walba uu u qaato dowra ay u noqoto qof walba maxaa ku dhaha uu qaadan kara kii yar iyo kii weyn iyo kii kitaab badan soo arkay kitaab weyn soo arkay iyo kii kitaab yar soo arkay dowra marka wada qancin karto wada qaadan karaan dadka kulli iskula jaan qaadan karaan si ay u noqoto saasaa marka loo doortay iyada waa tahay ganacsato waa magac guda ballaaran waa dallad laiskula wada jiro oo caafimaadkii iyo dhakhaatiirtii ku jiro dadkii farsamada ku shaqaysanaya harqaankii aad ka dhawaajisa ku jiro dadkii kale ee ganacsiga kale ee tukaanleydiya ku jiro baqaarleydiya ku jirto xoololeydiya ku jirto marka dowladda intaas majaalaadkaas kala duwan oo dhan ma ka muuqdeen mise hal dhinac ayay ku koobneed jasaak allahu khayr allah ku barakeeyo marka dowladda iniga kulli waa xubnahaasoo dhan kulli waa ka muuqdeen wax hadda xubin oo ka maqnaan maxaa ku dhaha ma lahaan hal shakhsiyaad uu ka maqnaan karaa waa dad oo maxaa ku dhaha badanaa waa dad kulli maxaa ku dhaha lama soo kulmi karo xubnahana marka guud ahaan waa ka muuqdeen miiska ugu yara maxaa ku dhaha kii bannaanka la fadhiyo kii harqaanley ahaa midka ugu weyna maxaa ku dhahay ganacsiga ama xoolaha gata ama bakhaar maxaa ku dhahay joogay intoo marka ka wada muuqdeen hadday dhakhaatiir tahay xubnaha marka ku wada wada gadan wada gedisan kulli maxaa ku dhahay ka muuqan waxaan dumar ka ahayn ugu dambayntii kelimadaada u dambaysa ee ganacsatada ku aadan maxay tahay ugu dambayntii kelimadii ugu dambaysa waxaan dhihi lahaa qofka horta dadka horta waa bilaadan waana dad maxaa ku dhahay muslimiine qofka bilaadanka wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad hadduu marka jasadka qofka hadduu nooleeyo oo ruuxda marka uu dayaco cadaalad marka muu samayn jasadka marka wuxuu ku koraa dhulku wixii ka soo baxo laakiin jasadka maxaa ku dhaha asalkiisa wuxuu ka imaaday turaabtii dhulku ka imaaday asalkiisa horeeto ruuxdana marka wuxuu ka imaatay xagga rabbi labadaa marka shay baa marka yaa jirka biniaadanka yaa ku wada nool ruuxda marka waxay ku noolaataa si dhulka wax ka soo baxay iyo biyaha iyo cambihii iyo mowska iyo badarkan iyo caanihi iyo waxaanay ku noolaataa asilkiisa dhulka waxay ka imaaday ruuxdana marka waxay ku noolaataa maadaama kulliy xagga allah ay ka imaatay ayadana waxay ka imaataa xaggii allah maxaa ku dhaha subxana wa tacala wuxuu raalli ka yahay qur-aan akhriskii xadiiskii xadiis hadduu al yirahdo dhacalla ale dhacada allah maxaa ku dhaha subxana wa tacaala jihaadkii khayraadka maxaa ku dhaha kuwiisa kala duwan intaasay ku noolaataa qofka marka haddii hal shay marka ictimaad marka uu siiyo oo bilmisal maxaa ku dhaha qofka ruuxda marka intuu ka tago hadduu al yiraahdo qofka mxaa ku dhahay iska qabaysto iska cuno iska cabo mxaa ku dhahay keliya cadaalad marka mau sameynin ruuxda marka allah mxaa ku dhahay saasay ku dayacan tahay waxaan dhihi lahaa marka dual yirahda dardaaranka marka ugu dambeeyo asalkii midda ku anfacaysana waa ruuxda waay waxaan kale jasadkan mxaa ku dhahay waa qabri waa la gelinayaa qabriga marka la geliyo dhacaankii iyo biyihii iyo wuxuu soo cabayo ka baxayaan lafiyo qalalan baa soo haraya ruuxdana xagga rabbay bay aadaysaa waxa biniaadanka qofka biniaadanka mxaa ku dhahay waxa anfacahayana mxaa ku dhahay waa ruuxdaas wax kale mxaa ku dhahay meesha lagu tegi maadaama kulleyto shaygii na anfacahayey uu yahay ruuxda waxaan dhihi laha marka duaa insha allah biidni kariim ruuxda markaan ku dadaalno ayadaana marka ee midda adduuniya akhara maxaa ku dhahay anfacayso jasadka naftigiisi haddii aan ku noqdo jasadka waxa hogaamiyo waa ruuxda waay ruuxda hadday wanaagsanaato jasadkana maxaa ku dhahay wanaagsanaan laakiinse maxaa ku dhahay ruuxda hadday maxaa ku dhahay khaldan tahay jasadka isagana maxaa ku dhahay iska halaabi sidoo kale mid ka mid a waxgaradka magaalada salagle ayaa ka hadlay maanta waxaa gabagabe e dowradii socotay muddo bil ah ama ku dhow kuna magacaawneed cabdiraxmaan bin cawf dowradaas macallimiinta soo waday waa u mahad celinaynaa marka koowaad ee juhdiga dheer ku bixiyey marka labaadna ganacsatadii intaas u dhabar adeegtay ee dowradaas wax ka baratay dhowrka kutub lagu akhriyey ayagana waa u mahad celinaynaa si wanaagsan bayna ku dhammaatay ganacsatada waxaan leeyahay dowraadka noocaas oo kale inay aada ugu dadaalaan ay juhdi badan ku bixiyaan wakhtigooda qayb ka mida ay siiyaan culummadana dowlaadkaa bixinhayo ay ku soo celceliyaan ummadda waxaa weeye jahli badan baa jiro si ummadda jahligaa ay uga baxdo ummadda lafdhabarteeda waa sida culummada salaadiinta ganacsatada saddexdaa qaybood hadday hagaagaan ummadda inteeda kale way hagaagi marka waxaan leehay dowlaadka noocaas oo kale ah hala soo celceliyo ummadda ganacsatada si ay uga faa'iidaysato ummadda ganacsatada ina aysan ka cajisin dowlaadkaa in badan ay ka qayb qaataan si xalaasha iyo xaaraanta loo kala garto intaas waa dardaaran guud dardaaranka labaad waxaan la dardaarmayaa ganacsatada degmada salagle waxaan leeyahay jihaad baa jiro jihaadka asaga waxaan inaan ka qayb qaadanno oon dagaalanno wiilasha hadda deked baa la siiyey laleeyahay ee etoobiya ee xuduudaha soo dhoobaysa sidiina loo sheegay waa annaga oo tuuto xirannay qoryana qaadanay inaan wiilal annaga nala eg aan meelaha oga mudaharaadno oo ka qaylino waa arrin aada lucfi a wey oo aan loo dulqaadan karin anigu waxaan qabaa inaan baxno niman yahow qoryaheenna qaadanno hubkeenna aan qaadanno aan dagaalanno diinteenna iyo dalkeenna aan difaacno waxaa weeyo wax dalaho ka maqan male nimankaas say noo soo wadeen noo soo wadeen hadda annagi baa gabagabe waxaan rabnaa nima inaan dagaalanno hubkeenna iyo qoryaheenna aan qaadanno nafteenna aan hurno xoolaheenna aan hurno meelaha aan fafadhinno aan ka tagno nin dalkaada kuu difaacaya diintaada ma jiro marka waxaan leeya aan dagaalanno dagaalka cisi iyo sharafaa lagu gaaraa ummaddaa ku horumar baa lagu gaaraa haddii aan iska fadhinno waxba ma soo kordhinaysa afkuun aan ka hadalno
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxawareysiyada ayaan markan ku sii dhowaanay saciid dani ayaa wuxuu u dhaqaale uruursanayaa doorashada dowladda federaalka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo horaantii sanadkan dib loogu doortay madaxtinimada maamulka puntland ayaa hadda wuxuu bilaabay u diyaargarowga doorashada dowladda federaalk ee sanadka ka dhacaysa dani iyo xukuumaddiisa waxay galayaan laba sano oo dhaqaale uruursi ah si loolan adag ay uga galaan doorashada madaxtinimada ugu sarraysa dowladda federaalka sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay xogta la helayo ayaa tilmaamaysa in dani uu mar kale u sharxan yahay xilka madaxweynaha dowladda federaalka doorashadii hore ee dowladda federaalka oo lagu doortay gurgurte iyo sidoo kale midda maamulka puntland ee siciid deni lagu doortay ayaa waxaa la rumaysan yahay in dhaqaale darri ay u horseeday maamulka puntland maadaama dhaqaale badan ay uga baxday si uu u noqdo madaxweyne
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
barnaamijka dhu waxaa waraysiyaeda ayaad degaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa markaane dhanka iyo hiiraan al-kataa'ib al-ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal kooban oo xiise gaara xambaarsan kaasi oo soconaya muddo saddex iyo toban daqiiqo muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya mudaaharaadyaal kuwaasi oo dhigaya isku soo bax ka dhan ah damaca xabashida etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya wuxuu ka dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan hal doorka bulshada ayaa kelimaad ka jeediya isku soo baxa
التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وارفعي للحق راية ولا تترددي يا أمة القرآن قومي واقرئي قول الإله إذا دعيت فانفري وإذا خرجت للجهاد
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آه، dadka walaalaheena muslimiinta waxaan rabaa inaan wax yar u biyaaniyo baddhiibistaan inayna maanta bilaaban oo horey loo qorsheeyey waxaan leeyahay marka dhagaftaan waa mid mar hore soo bilaabatay dadkuna hadda labaatanka kilomitir ayay ka qaylinayaan waxaa ilaahay mahadiisa xilli kastaba aan soo baraarugne maanta haddaan soo baraarugnay oo ku soo baraarugnay labaatanka kilomitir wixii oo dhanaa la qaatay waa inaan qaadanaa hubkeenna maanta u fiirsada berigo dhan maamul goboleedyada ka haysta etoobiya ka haysata gadaasha dhabarkeenna baddaa marta badda hadday tagto soo kuma jirno ma hareeraysnin maxaa noo haray maanta etoobiya waa liidataa waa liidataa aan maanta iska dhicinno buudka aan kula tubnana biidnillahi kariim waxaa kaloon idiin sheegaa baaqan u jeedinaha walaalaha soomaal ee walaalaha waqooyi galbeed oo muslimiinta ah baaqna waxaan u jeedinayaa dadka soomaaliyeed oo gebi ahaanba dadka soomaaliyeed gebi ahaanba waxaan leehay leen puntland hiranland waxaas waa waxay gaaladu samaysatay soomaaliya soomaaliyaa leh kala ma lihin dhulka cadow soo jireena oo bakhtiyey oo lugta ka rafanaya oo dhimo raba aan israacinno waxaa kaloo leehay marka dadka reer waqooyi galbeedna waxaan leehay sac ninkii lahay seynta uga fadhiya mid la istaajin karo dagaalka bilaaba annagana gurmadkiinaan nahay furumaha dhinac naga siiya aagagna siiya biyo idinkama rabo badan idinkama rabno geeleenna arigeenna loodeenna raashinkeenna beeraheenna waa soo rararaynaa adinka dagaalka noo bilaaba aagna noogu talagala
maanta waxaannu joognaa gobolka hiiraan dadkuna way soo bannaanbaxeen waxayna ka dhiidhiyeen dulmiga iyo gardarrada iyo iskudayga ay gaadheen abay axmed iyo muuse saamiri ee waxba ma bixi karo muuse awooduu wax ku baxshana ma hayo caqli iyo talo iyo wax ku baxshana ma hayo mana baxsanto dal islaama berigiis iyo baddiis midna gaal lama sii karo beenuu naftiisa u sheegay laakiin iskuday baa ka muuqanaya insha allahu tacaalaa waan diidnay inaan diidno oon ka soo hor jeesanno oon gacanta ku difaacno oon afka ku difaacno ayaan isugu nimid oon si cad oo aan been ahayn oon ka hadal ahayn u sheegno sidaas ayaa dadku isugu yimaadeen insha allahu tacaala sidaas ayaanan yeeli doonnaa nafteenna iyo maalkeenna ayaan ku bixi doonnaa diidmadaas
etoobiya waxaa leehay nimaa waxaa layidhi boonkaagii waa la xaday boonkaagii waa la xaday baa layidhi wuxuu ninka xagad ninka boonkayga xaday xaggee ku yeedhina war adigu abeeyow dhulaa la isiitiriye intaaduu ma rabtaa wallaahi dhulka annagaa joogna cirkana annagaa joogna baddana annagaa joogna annagaana ku filan dhulkeen waa kacnay meeladu marta ma laha ha ku lugooyin ha ku hangoomin ha sirmin haddaad ka noqosho joogtaa waa ka fiirsan kartaa ilmi axmed gurey baa jooga kuwa cabdulahi xasanaad jooga kuwa sheekh barsanaa jooga dadka weliba dadku xilligii waa ka badan yahay waa ka xasanad badan yahay waa ka diin badan yahay waa ka aqoon badan yahay cadowgiisu waa ka yaqaanaa ma fahamteen ha lagu lugooynaha gadaalu laabta wixii la heli ku filaanaano
waxaan halkan fariin ugu farayaa abi axmed abi axmed waxaan leeyahay heshiiskaasi waa heshiis booli ah soomaalidana waxay tidhaahdaa hal booli ah nirig xalaal ee ma dhasho dal aadan lahayn inaad ku hurido wax jiraya maaha wax jiri doonana ma ahan taariikhda ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya waa cadaawad qadiim ah weligeedna way jiri jirta ilaa qiyaami saacana way jiri doonaan إن شاء الله تعالى إلا راية توحيدك أن كتاغل أديس أبابا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأن إسهاينينا إن شاء الله تعالى دولة هذا بربرتي إنا هدا كمك عيالتو أد وجودا إثيوبيا أد إسكسو أديس لها صوماليا وحد عدونا أما وحد عيا معهن إن شاء الله تعالى مرة آذن أدي لهين وحالينا دحن كامع إليسو حني آذن لهين دول أدي آذن لهين إن شاء الله تعالى مكل ذي دونتد waxaasi waxaanu aragnaa inay yihiin riyo iyo mala awaal insha allahu soomaaliya way soo jeedaa umada waxaan leeyahay uu xasan garguurta ugu weeyahay insha allahu fikirkaasi haddaad isqaris iyo haddaad ismuujisaba waad kashifan tahay boggana waxaad kaga qoran tahay bog madow ayaad adduunka kaga qoran tahay soomaaliyana waxaad kaga qoran tahay bog madow insha allahu tacaala adduunyana waad ku fadeexowday aakhirana insha allahu tacaala cadaab ilaahay ayaa ka horeeya haddaadan ka toobad keenin إن شاء الله تعالى وحن كباقينا وحي حول أغاد حوق أيا لغسو عشتا وحن جهاد إهنا ومان تفوران مرهن باقاسي وحن أجيبنا يا دمان نيكا سوء دمير مسلمات أو كجرو درين مسلم أو كجرو درين وديان أو كجرو هالديار قروبو دفاع دينتها وديار قروبو دفاع عدلكها وديار قروبو دفاع خيراتك أمدها وديار قروبو ما أنت عنك أيا نول شلي دتكي نولا ويد دفاع عن حقي لغرها annagana maanta insha allahu tacaala dhulkii dadka awoowayaasheen ay difaaceen inaan hadda la yacno diyaar uma nihin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar
قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وانفضي ثورة شعر وغضبه ازدادينا ازدادينا تريب بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا تريب بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا نريد بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار أمتنا قامت بثبات ربي مولاها ورعاها قامت من نوم وسبات من للعالم من إلا أمتنا قامت بثبات ربي مولاها ورعاها
la gata gaalna jiri gaal baas gata ma ogoli waa dhiiggayna ku bixinayna waana ku dhaawacmaynaa insha allah bilah kariim dhaba inaga taha warkaas allahu akbar warkaas markan sagaa hurdo xali ma hurtin muusu biixi iyo saddexdii dayuus doona mayno habeen ma doonayna maalina doona mayno mana ogolin maalina ma ogolin habeenna ma ogolin baddaa la dhaca waxaa maskaxdayda xali ma hurdaanayda مالك أقبلين إن شاء الله تعالى جيسيالك أنا ماشي متوتر الله أكبر
maanta waxaan na kici oo dareenkeenna aan oo kici oo intaan ku gaarnay abi baddii la gatay oo muuse bix muuse saamiri as gatay shayddaankaas annaga waa kacnay qoryahaynaa qaadannay ilaahay dartiisaan u kacnay lugtaanu soo qabanayna abiy axmed iyo usuna u kala aabayeeli mayna allahu akbar ilaahay waa naga dartiis waa ilaahay naga dartiis abiy axmed gurguurto ilaahu ismaaciil cumarkeela biixi waa nimanka hadda u kacnay oo maanta u mudaharaadayna aabbayaalkeenna hawaas iyo harar ay ku dhinteen annagana raggii oo maalinka iyo intaan dhexdooda waxaa nagula majaxaabinaya in baddeenna iyo dalkeenna la gato gabdheenna bidhaa sabablaan lagu qaato annagana ka yeela mahayno waa kacnay
أنا مجاعيق وحاوي محمد حسن إسحاق وحان هلكا ugu banaan bixaynaa inaan taageerayno diinta islaamka aan nahay dad muslimiin wadankayn oo aan lahayn islaamnimo wax badan aan ku lahayn in gaalo laga gato ay ka gataan abiy axmed ba halkii la dhahay muuse bixi iyo ninkii la dhahay abiy axmed iyo xasan gurguurt inay badeeco wada galaan labaatan mitroo oo bad xeebta raacaysa soomaal ay leedahay la sii gaalo waxaan yeelayna ma ahan waxaa noo dhab oo si ilaahay agtiisa dhab naga beenaheen gaali annaga hadda ay noo bilaabat hadda ay noo bilaabat meesheeda aan ugu tegayna meesheeda aan ugu tegayna haddii kalena ha ka leexato waddanka islaamka ha ka leexato haa gurmud badan oo wax lagu gelan gaalaa iskale wax ay tidhaysana ma laha waxaana dhihi laheen ha ka leexato waddanka islaamka إن شاء الله بإذن الله كريم وحنا بلنا إن نوب بلابت إلا أن كلمنا إن الجنة كتين الأولين قالوا حوايا حق وحي نلقى حولا وقال جرنا ما هن أصحابهم تعلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحدود وحوايا قال heshiis maana dhaxmar dhammeena dhaxaa la jirin leh hadda xoog ay noo qaadanaya xoog aan ugu soo qaadanayna insha allah insha allah biidn allah kariim allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar soomaaliyay nimankii goday goostay oo raacsanaya gaaris galguduud haddaa laay rabaa gobolka hiiraan geda iyo haddaa laay rabaa gobolka baayoodha geesi haba dambeeya intaa gabar yar naga joogto inay guul yar naga gaari kara geriya laabtiin ee waxaan guruf ku haynaba sidii geelna garan waaysa lugta waxay gadoontaba waxay gacanta laafiyood waxay guudka arayda lashoy marada geylaan gumac iyo rasaas iyo waxaan gaban la noolaado waxay guuri doonaa sidii gaaladii hore ilaahay galladiis iyo gargaaraa filinaaha soomaaliya guba ee gantaalada kunida gowraca ee jiida gargaar oo samaynana gaal asxaarmad allahu
barnaamijka dhuuxa waraysyada dhegaystayaal caawa intaas ayaanu kuu soo gebagabaynaynaa kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بعيد العمى لدين عظيم هو السلام